dhalinyaro soomaaliyeed oo gaaraysa boqol afartan iyo shan muwaadin ayaa laga soo badbaadiyey dalka libiya kuwaasi oo isugu jiray gabdho iyo wiilal dhalinyaradan ayaa garoonka diyaaradaha muqdisho waxaa kusoo dhaweeyey wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya maryan yaasiin xaaji ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya isxaaq maxamuud mursal ayaa ugu horeyn dhalinyaradan hadallo soo dhaweynah iyo dardaaran u jeediyey weynta muwaadiniintan soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo noqday waxaan aad kaaga mahad celinaa wacyigelinta iyo iyo sida encouragementka aad caruurteenna maanta aada u siisay ilaahay ayaa mahad leh kadib madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda dhammaan dadkii ka soo wada shaqeeyey in arrintan ay maanta suurto gasho in ka badan boqol iyo konton caruur soomaali maxaa la dhahaa inay dalkooda dib ugu soo noqdaan waana waxay ka soo noqdeen dalka libiya taasoo aan rabo inaan ummadda soomaaliyeed ogeysiiyo ama aan mar labaad soo xasuusiyo in madaxweynaha oo aan ammaanta ergeygiisa ahay uu sanadka sanadka horaantiisii tagay dalka libiya asagoo madaxweynaha kala soo hadlay arrimahan tahriibka runtii farxad gaaray noo tahay inaan resiif garayno ama aan maanta u taagannahay inaan la wareegno muwaadiniin oo gaaraya boqol afartan iyo shan oo runtii ka mid ahaay muwaadiniintii nolol raadsaday tahriibay ama caqabad kala kulmay tahriibkii inay ay sii dhammaystirtaan oo runtii haddana si muuqta dawaannimo leh u soo noqday waxaa laga yaabaa markii ugu horraysay ay baxayaan go'aankooda iska gaara uu ahaa laakiin dee xaaladdii adkaatay darteeda waxaa laga maarmi waayey dawladda oo saaxiibadii kaalmaynaya wadata in ii sheeg ay ay ka wada shaqeeyaan haddana dadkii la khiyaargeliyo in dib loo soo noqdo intii marka ogoleyd oo runtii ay muddana dawladdu waday xukuumadda guud ahaan ay ka shaqaynaysay xafiiska runtii madaxtooyadana ergeyga uu gacan weyn ka geysanayey qaar ka mid a dhallinyarada maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa u mahad celiyey dowladda soomaaliya waa ku faraxsana waddankaygana ku soo laabato wallaahi sabab u jira awgeed wadda kalena waalidkayga ay dartood aan u soo laabtay mana waan ku faraxsanahay xaggana waxaan uga mahad celinaya waalidiintayaga ku jirtaan mar walba dahayo oo iska soo laabo haddana waan u soo laabtay waxaan leeyahay hooyo macaan waan jecla waad ii soo laabtay waalidiin badan ayaa jiray dadkoogiina usoo laabtaan rabay laakiin aanan usoo laabin karin oo hadda oo dhintay mahad celinaya allah subxaanahu watacaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alla kasoko maanta waxaan u mahad celinayaa madaxweynahayaga ummadda soomaaliyeed oo noo suurtageliyey inaan mar labaad waddanka ayagii hooyo dib aan ugu soo noqonno oo naga soo saaray dhibaatooyinkii aanu ku sugnayn allah ayaa mahad iskale kasokona waxaa mahad iskale madaxweynahayaga horta aniga maanta mawduucaygu hal mid uun buu daaran yahay hadal badan kama gaadho safar aad u dheer baan ka imaaday hal mid uun baan la hadlayaa dhallinyarta maanta aniga iiga dambaysa ee ku fikiraysa taariikh ani maanta hal sanno waxaan ku xidhnaa xero magafee isla mar ahaantaana waxaan ka tegay hooyaday iyo aabbahay oo aan waxba haysanin halkaas sanno wixii guri aan lahayn wixii hanti aan lahayn waa la ii soo iibiyey waxaana laigaga bixiyey xeradii magafaa intaa kadib waxaa i qabsatay xukuuma anigu waxaan ku soo waayey saxarihii saaxiibadaydii iila socotay dad badan oo aan walaalahayn waxaana soo maray badaha u dhexeeya yeman iyo suudaan suudaan iyo yeman saddex jeer baa aniga kula hadlaya aan ku dhiman gaadhay markaa ninka liibiya rajo ka dabacsanoo maanta kulamaan taliyeen walaalkayga soomaaliyeed kulamaan taliyeen liibiya yacni dhibaatooyinka aan ka soo marnay maaha mid aan halkan aan ku tira goobi karo halkaa saaxiibaddii la socotay anigu meydkeedii waan ka dul tallaabsaday aayar baanan iskaga dul tegey intaas hal sano xero magafaan ku xidhnaa saddex biloodna waxaan ku xidhnaa migration ay xukuumadda boolisku leedahay weliba magafii aan ku xidhnaa aniga waxaa igaga xanuun badnaa meeshii booliska sababtoo ah magafuu lacag buu naga qaadanaya hana dhibaateeyo boolisku waxay naga jarteen cuntadoodii maalin kasta saddexdii cisho oo maalin waxaan la soo degi jirnay boqol dollar adaan kugu dhiibee boqol dollar xaggee laga helaa soomaaliya saddexdii cishoba maalin cabdicasiis axmed weli waxaan sheegayaa meeshaas libiya inay dhibaato badan fara badan taallo waxaan ku xidhnaa muddo saddex sana ah waxaana igaga baxday lacag toddobiyo toban kun oo dhan gurigeygii iyo hantideen iyo wax walba oo ku soo waayey meeshaas markaa dhibaato badan weyn weyn weyn ayay soomaalidu ku haysaa soomaali badan badan ayaa ku dhibaatooday meeshaas
dowladda soomaaliya ayaa soo badbaadinta dhallinyaradan waxaa kala shaqeeyey midowda yurub waxaana jira kuwo kale oo weli xabsiyo adduunka ku yaala ku wajahaya xaalado bini-aadinimo